kulankan oo diiradda laka saaray baahyo cadaalada iyo arrimo amniga ee deegaanada jubbaland yoweyba ku qeyb galay waxaana ku mid ee golo wakiilada jubbaland xubno ku dareeran garsoorka heer ilaalinta jubbaland gudiyada cadaalada iyo xuquuqul insaanka baarlamaanka jubbaland mas-uuliyiinta howlwadeenada wasaaradda cadaalada walibana kulankan oo hay kuwa muddo shan maalimooda dareeray laka goboday magaalada kismaayo waxaana ku mid ah ku qeybgaleelka kulanka uusan ka horeeyey gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka baarlamaanka maamulka jubbaland wayba ku hadaleen ujeedka langobadii kulanka iyo muhiimada la ku lahaay
horta dadka markay isu imaadaan oo wada tashadaan yaa horumar la gaaraya haddana marka aan ku soo qeyb galnay waxaan ku faraxanay yaan aragnay maxaa ka mid ah macnaha wadatashi dad mutacalimiin ah oo wax yaqaana bulshada bulshadana badadooda maaragtay joogto oo si sharaf leh maaragtay waddanka mustaqbal horumar say u gaari lahaa dhibaatooyinka meeshaan lagu sheegino oo lagu arkay oo la soo jeedin sidii oo loo meel marin lahaa yaa horta lagu dadaalayo waxaan ku soo gabagabeynayaa anaka baarlamaanka jubbaland aan ku socnaa golaha wakiilada waxii oo maaragtay inta goobjoog maadaama aanu ku nahay xaaladda jirtana mar kasta aan arkayo waxayna loo keena anakana si sharaf leh inaan u meelmarin runtii wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka jubbaland oo aanu malayn bilo uun hadda inay shaqaynaysay abaabul badanna samaysay waan u mahad celinayaa markii cadaalad iyo nidaam hufan la rabo waxay yidhahdeen saddex qodob oo lagaba maarmaanaa jiro horta waa in la helo cadaaladdii iyo habraaceedii oo diyaarsan labana waa in la fuliyaa oo ciddii fulinaysayna la helo saddexna waa idhaa ciddii fulin weyda ee dhinac kale wax ka marta waa in tallaabadeeda laga qaadi karo oo cadaalad darradii ay samaysay ayna la seexanin dhanka dambe intii waliba kulanka hiray agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalada iyo arrimo dastuurka ee maamulka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan dhammaantiin akhyaar sharafta leh waxaan ku faraxsannahay shan maalmood oo isku xigta kulama soo socdo oo wadatashiya oo maanta ugu dambeysay oo laga wada tashanayay baahiyaha cadaaladda iyo amniga deegaanada jubbaland ka jira laguna lafagurayey qaybaha kala duwan ee bahda cadaaladda ay kasoo wada qaybgaleen ugu horeeyaan maxkamadaha xafiiska xeer ilaalinta booliiska qaar ahaan qeyb c i d da qeybta haweenka ee booliiska la tacaamusha sidoo kale wasaaradaha waxaa weeye haweenka iyo hay-adda dhulka hay-adda qaxootiga nootayooyinka baarlamaanka laftirkiisa qeybihiisa kala duwan oo run ahaantii saddex guddi oo guddigii arrimaha bulshadana shalay ay kasoo qeybgalayeen maantana guddigii cadaaladda iyo arrimaha dastuurku iyo sidoo kale guddiga xuquuqul insaanku dooda ugu muhiimsana lalahaa ahayd sidii loo falanqayn lahaa baahiyaha cadaaladda